haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaariyey maxamuud ibraahim cali
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aad toddobaad walba maalinta axadda ah ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a dowladda kumeelgaarka masar oo taageero ka helaysa ciidamada militariga ayaa dhowaan ku dhawaaqday in ururka ikhwaanulmuslimiinka uu yahay urur argagixiso ururka ikhwaanulmuslimiinka ayaa ah ururka ugu abaabul weyn dalka masar waxa uuna soo jiray muddo ka badan siddeetan sanno haddaba tallaabadan ay dowladda masar qaaday saamayn intee la eg ayuu ku leeyahay ururka ikhwaanulmuslimiin iyo ururada kale ee diimeed ee ka jira dunida muslimka waxaa maanta su'aalahaasi inooga jawaabaya oo barnaamijkeenna marti inoogu ah sheekh maxamed axmed nuur garyare waxaana marka hore aan weydiiyey bal waxa tani ay ka beddelayso ururka ikhwaanulmuslimiinka
sida aad la socoto walaaluhu ikhwaanku waa xarako taariikh dheer leh baaxad weynana leh tajaarub badan na soo qaadatay maantana uguma horeysa inay dhibaato saas oo kaleeta ay la kulanto labiyo kontonkii laga bilaabo oo cabdinaasir uu dagaal uu ku bilaabay ilaa saadaad lasoo maro ilaa xusni mubarag lasoo maro ilaa maanta la joogo muddo taqriiban lixdan sano muxuu ahaa ku dhow ama dhanba ayaa dagaal noocaas oo kaleetaa lagu hayay intaasoo dhan iyagoo intanteedata ka tabar daran ayay kasoo gudbeen dagaalkii lagu qaadana maadaama ay dad asxaabu mabaadi iyo diin iyo iimaan ku socda ay yihiin oo risaalo ay leeyihiin dagaalkii lagu soo qaadaba way un ka gudbahayeen xoog bayna ka faa'iidaysanhayeen iyo sumco waana sunno ilaahiya in wixii kheyr qabo dhibaatooyin ay ku dhacaan oo lagu tajrubeeyo ama lagu tamxiisiyo ama lagu imtixaano waxa ay sheeganayaan dadku inay run ay tahay marka kolkii sidaas aynu u fiirino baaxadda xarakadu ay leedahay oo maanta ay soo gaadhay inay xukunkii masarba ay gacanta ay ku qab ay ku qabato inkastoo cadow badan ay isu kaashaday oo hadda dhibaato loo geystay qaraarkaas hadda lasoo saaray oo nidaamkan kayata hadda masar ee haystaa uu soo saaray u malayn maayo inuu wax ta'siira xarakada jiritaankeeda iyo risaaladeeda dhaawaceeda midna inuu wax u geysanayo aniga ilama aha kolkii taariikhda la fiiriyo iyo xarakadu baaxadda maanta ay leedahay iyo nidaamka hadda jire waxaa ku dhawaaqay oo nidaam sharciyaba aan ahayn nidaam sharci ku fadhiya ma aha waa budhcad caskara oo waxay ka xishoonhayaan aanuu jirin adduunkana uuna waxba ka rumaysnayn sidaa wax u wadaan in wixii wax alla wixii caaqil ahe wax garanhaya oo dhan ama cadow ha ahaado ama saaxiib ha ahaadee niman waalan baa loo arkaa waa gartay marka xarakada ikhwaanka inay taasiir u geysanaysa xoogle oo risaaladooda ay ka leexin karto marna ma qabo mana noqonayso insha allah waa gartay aan qadka soo geliyo ee dhegaysta abshir oo ku nool magaalada minneabolis gobolka minnesota abshir maxaa su-aal oo aada weydiin lahayd sheekha sheekh maxamed garyare assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu adiga iyo sheekh abwaa in salaama marka hore ma garat calaykum assalaam su-aasheeda waxay tahay sheekh waan aragnaa masar aqwaan muslimiinka in badan bay kusoo jireen macnaha dulmi iyo ayagoo lagu xadgudbo ayagoona qabeen hamis siyaasadeed oo ah inay wadanka wax ka noqdaan oo ayna xaq u leeyihiin hadda way noqdeen waxayna ku noqdeen si nabadgelye ah oo oo oo aan ku jirin wax dagaala ama wax macnaha xooga ayagoo usoo gelin sheekunaa marka haddii ay suurtagal noqon weysa xataa haddaad ku guulaysatid si nabad ah inaana lagu daynin iyagoo arrimo jira awgood ah ma isleedahay waddo kale waa u furan tahay akhwaan muslimiinta oo oo ay oo ay ku heli karaan xaqooda su-aasheeda waa intaas aad baad ay umahadsan tahay walaaluhu waa horta bisayl badan iyo tajaarub badan ayay qabaan intaas la xumeynaya ama lala dagaalama hayeyna gacanta way qaadi kareen waana aarag gudanaa kareen laakiin aarag gudasho deg dega oo laga yaabo dhibaatada ay keentaay faa-iida aad doonaysa inay kaba badan tahay way iska ilaaliyaan marka ikhwaanka siyaasadoodu waxa weeye siyaasa nabadgelye a weeye kifaax bay ku dhisan tahay laakiin dhiig inay daadiyaan ama waddanka xarbi ehliya ama xarbi iyo canmaarayt sokeeye ay geliyaan risaaladooda ka mid ma ay ahaa nidaamka hadda maanta dhisanna wuxuu doonahayaa oo keliya risaalada inuu ka leexiyo oo dad argagixiso oo dhiigaadinhayo oo dadka laynahaya ay u muujiyaan si loogu garaabo tallaabooyinka ay qaadahayaan marka walaaluhu way way bisil yihiin iyo aada iyo aad bay u bisil yihiin waxay qabaan si silmi ah iyo kifaax silmi ah inay baaxadooda iyo mabaadidooda kolkii ay si fiican u isticmaalaan iyagoo oon dagaal ehliya gelin in ay dhulka dhigi doonaan cadowgooda oo ilaahayna u kaalmeynhayo shacbiga masarna uu garab taagan yahay adduunkana u garaabayo inay dhiig daadiyaan oo hadda intay orordaan dadka suuqa la isku laaya waa waxa nidaamkani uu doonayo si ay uga faa'idaystaan iyaguna intaa way ka bisil yihiin waa gartay n aan balqadka soo geliyo cabdiraxmaan maxaad su-aalaha uu weydiin lahayd sheekh maxamed garyare waxaan rabaa marka hore inaan weydiiyo sheekh maxamed inaan marka hore soo dhaweeyo salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaan weydiin lahaa laba su-aalood laakiin su-aashayda ugu horeysa waxay tahay ma la dhihi karaa siyaasad aqwaanu muslimiinka ama xisbigan muslimiinta ee ka jira dalka masar iyaga ayaa mas-uuliyadda lahaa in dalka uu qalalaasahaasi galo sababtana dadkii shalay soo doortay oo masaarida ahaa inay haddana siyaasadoodii maamulkoodii ay fahmi waayeen taasina ay dhalisay siyaasad ma fahmaysa xoogaa khalifsan oo aan ahayn tii waddanka lagu yaqaanay hore marka halkaas inay taladii saaxiibada ay ka baxeen
horta bini aadamku si kasta ha ahaado mustawa kasta ha ha gaadho si kasta ha u bislaado wax bini aadam aho aan gaf samaynin imugu jiro walaalo waa bini aadam wayna gafi karaan laakiin gafkaa kale aho midna ma waa midaad u qasaday oo aan dan ka leednahay midna waa un khata bini aadam ka dhaca weeye marka walaalohu waxaan ka leeta hadda dhacaya iyagu sabab uma aha waddanka doorasho xora ayaa ka dhacday shan doorashadood oo oo door oo ayay shantiiba si fiican ugu guulaysteen wax dhibaato ana ma ina geysanin waxaan xusuusnahay maxamed mursi khitaab uu aqriyay oo uu leeyahay maanta sujuunta masar hal qof oo siyaasiya oo ku jiraayo ma jiro waa waxaan weligeed masar taariikhdeedan cusub aan soo marin weeyi marka iyagu awooddii gacantay ku dhigeen haddii ay rabaan inay wax adkeeyaan waxyaalo badan bay geysan kareen laakiin intaa nabadgeliyo wax waliba ha ku dhammaado ayay lahaayeen marka waxaa suurowday nabadgeliye jacaylka iyagoo ay jecel yihiin dad inuu ka faa'iidaystay oo hoosta khiyaano lagaga sameeyey marka walaaluhu wax dhibaato a ma ayna geysanin dad ma ayna xirxidhin dad ma laynin xog ma ayna boobin shacbiga oo dhan oo iyo loo bandhigay wax walba iyaga ayaa si fiican ugu guulaystay markii lagala wareegay xukunkii oo la boobayna wixii lagu sameeyey haddaba kumanyaal baa xidhan oo kumanyaal baa la laayay oo maalin walba dhiig baa socda intaana silmi iyo nabadgelyo ayay ku socdaan marka kolkii horeeta ee ay xukunka hayeenna dulmi ma ayna samaynin haddana khad fiican oo aan qalloocnayn bay ku socdaan waa gartay cabdullaahi macalin tima dheere kusoo dhawow maxaa su-aal oo aada weydiin lahayd sheekh maxamed garyare
maxamed aad baad umahadsan tahay sheikana waa salaamayaa waxaan weydiin lahaa horta ururka akhwaanulmuslimiinka ama guud ahaan dowladda masar eedeynta ay ku eedeynayso ururkan akhwaanulmuslimiin inay yihiin urur argagixisaa waxaa ka horeysa dad abriye ah oo masaakiina oo banaanbaxayay oo aan wax huba u qaadan dawladda ay ka tirsan yihiin ama ay dad ahaan matalaan ayay ciidamadu inta hub qaateen xasuuqeen duhurka iyadoo la arkahayo sidaan ognahayna ereyga argagixisu dee marna waa diin marna waa siyaasad marna waa siyaasad oo dadaan dee diin ahaan ku shuqul lahayn baa argagixiso laga dhigaa sida aynu ognahay dadkii u dhaqdhaqaaqayay la dagaalankii midabta koorkii south africa oo kale argagixisaa lagu sheegi jiray iyo dad kale oo lamid a marna waaba diin waxa la yaaba qofka maanta africka bini aadanka adduunka jooga maanta markii ereyga argaxiso la yidhahdo in islam magaciisa kuso maskaxdiisa kusoo dhaca laga yaaba marka horta markii hore tii hore ayay ku magaageen oo dad abriya ah oo masaakiina oo waxba galabsan oo gacmaha taagaya oo le waana la xoogay oo codka iyagii baa la xoogay bay laayeen horta taas markay ku tageen ayaa waxaa dhacday de dabcan inay mar kale ku dhiiradaan inay tilaabo kale ku dhaqaaqaan laakiin argagixisada ee ayagu ku sheegeen hadda waxa laga yaabaa inaysan awood badan sameynin sababta waxa weeye ururo kale oo ayaga lamid ah oo ama aan dhinac kala mid a laakiin aan dee xagga hubeysnaanta kala mid ahayn sida xisbullahi oo kale ayagu waa hubaysan yihiin dawladaha waaweyn sida maraykanka oo kale argixisada ayay ugu jireen wakti badanna midooda yurub uguma jirin inay argixisan yihiin ayago xataa hubaysnaa marka argixisada ay ku sheegeen horta umalay maayo inay wax dhibaato ah oo hadda weyn ku keenayso laakiin waxa isweydiin la waxay tahay bal markii sheikuna argixiso lagu sheega ka hor dadkii la laayay ayaguna aysan tallaabo qaadinin oo aysan wax dhibaato ah kaga jawaabin xabadii lagu laayay ma umalaynaysaa inay kusii adkaysan doonaan oo maadaama hadda masar ay marar badan qaraxyo iyo xoogaa rabshooyin meelo badan ka dhaca sida sinaa iyo kale ma umalaynaysaa inay akhwaan muslimiin kusii adkaysan doonaan urur silmiyaa nahay oo aan wax huba iyo wax dhibaataa midna geysana kusii adkaysan doonaan oo masar saas kusii degi doonta miyay kula tahay sheekuna
waxaa hadda ikhwaanka lagu sameynhayo iyo sida loola dhaqmaayo iyo dhiiganka deeta daadanaya waxa weeye wax bini aadamnimona ka baxsan bini aadamka shucuurkiisana aada iyo aada u dhaqdhaqaajin kara w wax laga dhiidhihi kara way tahay laakiin in uu qofku xamaas iyo wax iska celi oo keliya iyo radi ficil uu ku dhawaaqo uu ku dhaqaaqo iyo inuu aragti dheer uu leeyahay uu risaalo uu gudbiyana uu gacanta uu ku hayo adduunku sida uu yahayna uu si fiican ugu bilsil yahay waa kala laba marka xaalku wuu adag yahay laakiin dabcan waana wixii iman doona ilaahay baa og laakiin inta an aynu ognahay walaaluhu siyaasadoodu ma aha inay gacan bira wax ku muquuniyaan waxaa kifaax silmi ah oo ka wada xoog badan hadda maalintii u horeysay ee raabic alcadawiya la burburiyey ee nahda la burburiyey ee aalaafta la dilay maalin ka xuni ma jiro gacan way qaadi kareen wax way samayn kareen laakiin natiijada ka dhalan lahaydi waxaa ka fiican hadda natiijada ay maaragtay ay haystaan maalintaas sumcada ikhwaanku ay lahaayeen xataa mursi marka xukunka laga qaaday sumcadii ay lahaayeen maantay ka sumca weeyihiin maanta haddii doorasho la galo ikhwaanka wax la tartami karaay ma uu jiro leanno dad geesiyaal ah oo naftood hurayaal ah oo dhiigna inay daadiyaan aan rabin nabadgelyana raba cadaaladna rabo inay wax ku wadaan risaaladoodana si gobannimo u meel marinayo oo risaalo ilaahiya wada sidaasaa loo arkaa oo iyagu nina aan dulminaynin marka kololka qaarkood waxaa suurowda dabcan maraaxil way jirtaa bini aadamku uu gaadho oo duruurta ay kugu kalifayso dulmiga inaad xoogaa iskaga celisay laakiin taa nafteedu waxay u baahan tahay duruurtiisa oo dhan inaad gacanta aad ku hayso marka marxalada haata maanta la marayo kisaaxooda waxaan nabadgelyadaas inay wax ku wadaan aan ahayn oo risaaladooda ay ku meel marin karaan maanta ma uu jiro wixii kaleeto oo dhan waa khayaano la rabo in loo dhigo muxuu ahaa sidii adugu walaalkay uu isaga uu sheegayna walaalaha hadda argagixiso weeye nidaamkan ku dhawaaqay waxaan ka rumaysanaynin hataa caalamkaan ka rumaysanaynin waa lagu wada qoslayaa wanka taariikhdooda waa la yaqaanaa maraaxishooda soo mareen waa la yaqaanaa say wax u maamuloon waa la nidaamkooda iyo lawaaixdooda waa la yaqaanaa marka sidii dad waalan oo biyo ku habbaday oo webi ku dhacay oo naftooda ilaalinaya hadal ka soo baxay unbaa loo arkaya hadal dawlad qiimo leh oo siyaasa leh oo xigmo ku socoto oo wax kala shaandhaynaysa hadal ka soo baxay looma arko hadalkaa maanta lagu dhawaaqayna iyaga xoog buu sii sii soon doonaa tacaatuf caalami ah caalaman islaamiga iyo caalamka xorku loo tacaatuf buu la samayn doonaa waa gartay sheekhuna waxa dowladda ay ku dhawaaqday dad badan waxay ku tilmaamaan inay tahay arrin siyaasad inay dhahaan ururka ikhwaanulmuslimiinka waa argagixiso haddana dhinaca kale waxa maskaxda ay diidaysa waxay tahay ururka ikhwaanulmuslimiinka waxay leeyihiin taageerayaal fara badan oo gudaha dalka masar dad waxay sheegaan ilaa afartameeyo milyan inay gaarayaan dad kale waxay dhahaan ilaa shan milyan oo qof oo ah taageerayaal firfircoon oo u taagan maalin walba howlaha ikhwaanulmuslimiinka ururka inay qabtaan marka siduu waddanku taagnaanayaa iyadoo dad ku dhow afartan milyan laga dhigay inay argaxisan yihiin
taasi waxay ku tunaysaa doqonnimada nidaamka meenta maanta gacanta ku hay doqonnimadiisa unbay ku tusinaysaa waa intixaar waa niman gacantooda isku gowracaya waddanku iyagu waxay rabaan in lagu kala dhaqaaqo iyagu inayna mustaqbal lahayn way og yihiin taasina inayna meel maraynin oon ina ka dhegaysanayna way og yihiin ikhwaankuna inay dib ayna u noqonayna way og yihiin intii ay iyagoo jiijiifa la layn lahaa isagoo iyagoo soo jeedahaya oo kifaaxaya oo risaaladooda gudbisanhaya muxuuha wixii dhibaatay soo gaadhisa ha soo gaadho marka taasi waxay ka mid tahay qabaawadooda doqonnimadooda basay la-aantooda ayay ka mid tahay taasna waxba kuma meel marayaan haddana waa la ishayaa oo xaalku kor buu usii lisahayaa maalin kasta derajadooda iyo mustawahooda nimankan caskarta ee meesha haysta hoos bay usii dhacaysaa qoryahana ay suuqa la ordahayaan xoog kuma tusayno tabar xumo iyo ya-si bay ku tusinaysaa waa gartay ugu dambayntii sheekhuna maxaa mustaqbalka uu yahay mustaqbalka halkan ilan haatan arrinta waa isku cakiran tahay oo akhwaan muslimiinka waxaa laga dhigay argagixiso dowladdana uma eko mid doonaysa inay dib uga noqoto hadalladeeda ama ay heshiis ama wadahadal ay la gasho ururkan marka mustaqbalka dhow ee waddanka masar muxuu yahay
horta ilaahay baa og sida wax ku dhammaan doonaa ilaahay ba subxaana watacaala og laakiin inagu inta aragtideenna ama sida wax inoogu muuqdaan unbaan cabiraynaa kolkaynu dhinac walba aan ka fiirino oo ragga hadda maanta xukunka masar baanu haynaa leh ee khayru sharciyiinta awa sida ay yihiin iyo sida ay khalfiyaadkooda taariikhiga ah iyo shacbigu meeshuu ka taagan yahay markaan fiirino ikhwaanka baaxadooda iyo xoogooda iyo tacaatufka adduunkuu la leeyahay markii aan fiirino nimankan kadeeta khasaaraha ay geysteen durba sida ay ay u dhaawaceen markii aan fiirino labada horta ma wada joogahayaan iyagiyo ikhwaanku mana heshiin karaan mana sii wada jiri karaan laakiin quwada khayrka leh ayaa dambayn doonta biidni illaahi tacaala nimanka kadeetana quwo ay wax ku muqaawameeyaan qoryahaas aan sii socon doonin ma uu jiro sida la filayaay si deg dega ayaa nidaamkan caskariga ku dhici doona shacbiga masar oo ikhwaanku ay hogaaminayaan baana siiri doona saasayna ku dhammoon doontaan si kaleeto hadda muuqataay ma jirto
waa gartay waxaa jira ururo argagixiso oo ka faa'iidaysanaya xamaasadan hadda masar ka taagan maalin dhow ama shalay waxaa dhacday in gobolka sinai lagu qarax uu ka dhacay ururada kale waxay ka faa'iidaysanayaan xaaladan hadda taagan si micnaha dowladda kumeelgaarka iyo ikhwaan muslimiinta iskaga horgeeyaan xaaladaas maxaa looga bixi karaa ururka ikhwaan muslimiinka maxay samayn karaan si aanan loo fahmin inay yihiin urur argagixiso ama ka dambeeya falalkaas isqarxinta
walaaluhu yani ikhwaanka muslimiinku argagixisana hadda adduunka joogta ama dadka kheeta xarakaadkan yare burcadka u ah ee magac islaamna ku hadlaya islaamkiina aan maaragtay siduu ahaa aan u cabiraynin mar hore ayay mowqifka ay ka taagan yihiin ayay walaaluhu sheegeen adduunkoo dhanna wuu ogyahay way ka tabaru'een dadkaasi dad annagu aanu isku aragtinahay ma ma ma aha dad islaamkii ka tarjumahayana ma aha isku manhajna ma aanu nihin wax naga dhexeeyo oo tacaawun wax horey bay uga tabaru'een marka argagixisadaas hadda dadka lagu sheegay inkasta oo xadda laga sii baxanhaya oo xataa qaar iska macquul ba argagixiso lagu sheego ururada noocaasa ee magacyada kale leleh ee aan aan aynu naqaano walaalaha wax ay u geysanhayaan tasarufaadkaadu ma uu jiro la-ano hadda ka horeba mufaasala ay dhacday oo meesha walaaluhu ay ka taagayeen ay caddaysteen adduunka o dhanan uu ku qancay
waa gartay ururkan laga dhigay argixisada ee ikhwaan muslimiinka ay dowladda hadda sheegtay inay urur argixisa yihiin saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa ururada islaamiga ah ee ka jira gudaha soomaaliya
horta ururka ikhwaan muslimiinka waa urun dabcan tandiim dawliya wax la yidhaha ayaa jira walaaluhu waana wada jiraan oo waa isku xarag haddana urur walibana iqliimkiisa iyo mandiqaduu jooga isaga ayaa xor u ah wixii uu sameeyo ayuunbuu mas-uul ka yahay ee xataa urur kaleeto oo walaalaha kamid iyo wax uu sameeyey oo waddankiisa uu ku sameeyey muxuu ahaa ma saamayn karo marka muxuu ahaa hadda waxaa kamid a misaal ahaan xamaas baa la dabcaa in lasoo geliyo laynka lasoo geliyo xamaas jawaabteeda waad arkeysa annagu urur walaalaha waa nahay oo fikrada walaalaha waanu wadaaganaha laakiin waxaan nahay urur falastiiniya oo walaalo ah oo meeshiisa joogo oo ka mas-uul ah wax isaga uu sameeyo waxa masar ka dhexhayana annagu shaqo kuma aan bixino waxa anaga na- na soo gaara ma aha marka muxuu ahaa walaalaha masar waxa haysta ee dhulkooda ka haysta iyagaa awood u leh inay xaliyaan dhibaatada yani iyaga iyo muxuu nidaamkan kadeetisayihe hadda la dagaalamahaya waxa ee, dhexdooda marana saameyn kuma leh qudri kaleeto oo islaamiya kuma leh ama tunis ha noqoto ama libiya ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto ama meel kaleeto ha noqoto
intaasi waxaa inoogu idil barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo aan maanta ku soo qaadannay ururka ikhwaanulmuslimiinka oo dowladda masar ay ku sheegtay inuu yahay urur argagixiso iyo saamayn intee la eg ayay tallaabadaasi u keeni kartaa jiritaanka ururka tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamuud ibraahim cali oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti ugu ahaa sheekh maxamed axmed nuur garyare